Xadiidka labiyo afartanaad ee baabka Islaamnimada wanaaggeeda waxaa ka mid ah waa kitaabkii iimaanka Can abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam aba hurayra ilaahay raalliha ka ahaadee waxa uu dhahay in uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam idaa axsana axadukum islaamahu hadduu midkiin uu hagaajiyo islaamnimadiisa fakullu xasanatin yacmaluhaa tuktabu lahu bicashri amhaaliha ilaa sabci mi'ati dacf wanaag kasta oo uu sameeyo waxaa loo qorayaa toban wanaagyaal ilaa inta laga gaadhayo toddoba boqol oo laban laab wa kullu sayi'atin yacmaluhaa tuktabu lahu bimidliha xumaan kasta oo uu sameeyana waxaa loo qorayaa hal xumaan oo la mid ah